bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa maalnimo jimco ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay saddexda augosto sanada labada kun iyo sideed iyo tobanka qarniga koob iyo labaatana sanadkiisa sideed iyo tobnaad iyadoo taarikhda hijriyaduna ay tahay koob iyo labaatanka bisha dulqacda sanada kun iyo afar boqol iyo sagaal iyo soddonka kusoo dhowaada barnaamijka xiisaha kalgacalka lahaa dam waa toddobaadka koob iyo soddonaad sanadkan ee imaqashi
imadadaali
waa dahaay galabta qosol baa taagan xamd xamde cabdilaahi aada qurux badan dee malaha waxaan umlanayaa sida taa cabayadaha dumarka hore ee hindida qays cali jira oo shaalkii kaashmir galabta ku wanaagsanaa dee malahan malan inuu gargoyn doono aad iyo aad cabdisalaan cali bataan oo dhinac laga dhankii jira khamiiskii aad aaday
cabdisalaan oo dhinac laga jira nimka ma garanayn aad iyo aad laakiin horta he- bal heesaha xamdi horta heese aad u qurux badan oo dee sideed iyo lixankii lix iyo lixankii toddoba iyo lixankii sagaal iyo lixankii toddobaatankii ayaa een, galabta miiska ma saaran aad iyo aad een, yaanan ka tegin furitaanka heeska een, een, barnaamijka een, aynu ku furno een, heeska uu hordhac u yahay iyo furitaankaba maadee ka gaadhe een, xusuustiisa ama yacni xuquuqdiisa lahaansho waxaa iska lahaa naxariis jina allah ka waraabiyey sugayaanka weyna ee caanka ahaa cali sugulle cigaal dun arbeed Een, managa- manigaa soo qabanaya xamdaay heeska furitaanka masaada ku daaya maadaama aad barnaamijka furto waxaan jeclaan lahay dhankii heesaha ama kaalimaha sugaanta inaa anigu qaato
waaya marka een, heeska furitaankan asi anaa dadin oo bandhigaya aad kuwa kale ku wareeg xasan diiri ayaa ku luuqeynaya kun sagaal boqol lixdii sagaalkii ay keedka muqdisho soo gashay Hees.
dabcan waan filaysaa mar allah heesku dawaa ila gudoomo ha aad iyo aad haya dhegaystayaal haya dhexdiina ka baxo
mid markaan xusuustaba kamanka u garaacoon ka gami waay baa tahe adiguna adiguna abaal abaal imahaysidee gedbaanu heesayaa gebaanu yeedhayaa haliila guddoomiyo miyaan ka gaabsada gedbaanu heesayaa gebaanu yeedhayaa haliila guddoomiyo miyaan ka gaabsada wagii guduuti gabal dhacay adduunya waan ugu garaadsaday gaaja iyo raaxa geeri iyo nolol gelinba heer ka taagan gabadh yahay ugaagiyo galabtii galabtii ku dhaaftaba cashiyo ducliyo orod midna midna laguma gaadhe ged baanu heesayaa gebaanu yeedhayaa baliila guddoomiyo miyaanka gaabsada ged baanu heesayaa gebaanu yeedhayaa baliila guddoomiyo miyaanka gaabsada gobannimaadu waashay gacan laysku siiya fula guul ma hooye mudcuurko madow gesigu habeenkii xidigaha ku guuda gabadh yahay gujana waa la isugu la isugu yaraaba adayguba ihay gabin caqligu ka caqligu ka guure gedbaanu heesayaa gebaanu yeedhayaa baliila guddoomiyo miyaanka gaabsada gedbaanu heesayaa gebaanu yeedhayaa baliila guddoomiyo miyaanka gaabsada galiyo islaambu buurti u dhaxaysa mageefe uu ahaaye dadku ha uu iftiin gartaa inaasan weynan allaayiga geen gabadh yahay gabashiyo godoob godoob laguma naaxay garaabiyo waxgarasha la isugu la isugu gargaara gedbaanu heesayaa gebaanu yeedhayaa baliila guddoomiyo miyaanka gaabsada gedbaanu heesayaa gebaanu yeedhayaa liila guddoomiyo miyaanka gaabsada
yeerayaa midbaan u yeerayaa inaad san iga baaqsan ayuu yiri xasan diiriye ayuu ahaa heestiisana bal ila gudoom ayay ahayd kun sagaal boqol lixdan iyo saddexdii ay keedka radio muqdisho soo gashay waxaan filayaa inaad ka wada hesheen heesihii qaaraamigana aynu ku guda jirna barnaamijkuna uu yahay barnaamijka imaqshi iyo madadaali qaybihii hore ee barnaamijkane aan bilowgiisi lugta ku sii hayno dhankaaga
runtii haddaad aniga dee igu casoontay inaan soo qabo soo qabto heeska inoogu xiga ma rabo inaan magaciisa sheeg lakin cumar dhuule cali ayaan jeclaan lahaa inaan soo qabto hees soo qaado cumar dhuule cali naxariis janna allah ka waraabiyo oo qayb ka ah sugaantaanu galabta oo yaarino dhegaystayaasheena
habeenka labaadiisa gelin waxaan kuugu gabiyayaa inaan gacankaa hele habeenka labaadiisa gelin waxaan kuugu gabiyayaa inaan gacankaa hele gobaaday talo ad goysaa go'aankeedii ahaa ha guuro hasii galbado gobaaday talo ad goysaa go'aankeedii ahaa ha guuro hasii galbado buraa uga soo gudba waxaan gabaldhacayo waa amase gudcur iyo caddaba buraa uga soo gudba gabdhihii iila kaasina waxaan uga gaabsadeen weliba godobtowga galay gabdhihii iila kaasina waxaan uga gaabsadeen weliba godobta uga galay inaan garabka helood go'doome isoo dhowayso gantaalaha iga jarta inaan garabka helood go'doome isoo dhowayso gantaalaha iga jarta gobaaday talo ad goysaa go'aankeedii ahaa haguuro hasii galbado gobaaday talo ad goysaa go'aankeedii ahaa haguuro hasii galbado waxaan galabtan isbaraniyo intaa garashada u dhowra jacaylkaagu ii gubaha waxaan galabtan isbaraniyo intaa garashada u dhowra jacaylkaagu ii gubaha waxaan nafsi uga gabbanayaa u diidaa inuu gaadhoon welibaa uga gaabsadaa waxaan nafsi uga gabbanayaa u diidaa inuu gaadhoon weliba uga gaabsadaa inuu kuu soo gurguurto weliba gooni ku abaaro godweyn kugu aabudhaa inuu kuu soo gurguurto weliba gooni ku abaaro godweyn kugu aabudhaa gobaaday talo ad goysaa go'aankeedii ahaa haguuro hasii galbado gobaaday talo ad goysaa go'aankeedii ahaa haguuro hasii galbado haguuro hasii galbado haguuro hasii galbado haguuro hasii galbado
ha guuro hasee galbadaniyo xamdi iyo qaysina wadade siyaasi watinayn waxaan ka sii jeclaystay waxaan galabtaba isbaraniyu yiri jeceelkaad uu ii gubay jeceelkaagu ii gubay waxaan nafsi uga cararayaa dhahay inuu kuu soo gurgurto ma fahantee oo si gooni ah uu kuu abaaro intaas wuxuu uga cararayaa in gobaad ay talo ayada goyso ha laakiin midna way tahay fariin ragga ku socota way tahay oo dabcan de inagu waxa weeyaan abwaanku ama finaanku uu wax noo muujinaya laakiin dumarku hal mid badan kula tartarmaya waa rag kullen kullena den miisaani waa naga jooga alihin hadduu alihin talada siiya waatuu abaankii heesaaga yiri gobaaday tala aad goosaan go-aankayga iyo ah uu yiri waaya marka talada talada iy iyaga siiya marka waxba mahlaabi maayo waayo waan islina taladee waxaanu idin sheegna maqla Aad waxaad iyo noo sheeg waxaad idinku noo sheegtaan maqli mayne Ee, taasi
waa halka waxaad ku jira dee taasi xal maahan Eh, waa sabab waxaan idiin sheegna qaata si adika aan u qaadana waxaad noo waa sheegtaa sootilayri dee tala dhagda dil raaco waraabuhu waa argadeyn maayo sootilayri baa waxaasi waa waa dhalanteed waya inoo- inoo soo qabayska cusub waa tahay dhankayga ayay maraysaa iyadoo halkaas qays iga soo eegaya leeyahay haaba dooqayga Haya.
marba haddaa heesihii hore lagu jiro ana maadaama adiga microfonkii ku fadhiisid cabdisalaam dooqiisa uu qaatay waxaan jeclaan lahay axmed mooge liibaan inaan dhegeystayaasha u ciyaaro u leeyahay oye ala iyo qaadiya heestiisiiyo ammaanta dabal axmed waa lala socdaa haadiyaad halima magol baa la socota xaliimo khaliif magool si wanaagsan wariyada iskala haysato erayadana xuseen oo faarax dubad ayaa iskale sanadkan waa kun sagaal boqol lixdan iyo sideedi janno iyo raxma allah siiya dhammaantood way geryooden aamiin
tiinkii arooriyo cadceedi adduunkaay iftiinkii arooriyo cadceedi adduunkaay ana arag sidaada ana arag sidaada iimaanka deeqdee
maxaan kugu idhahdaa walaa kuldambeeye ammaantaada inayay yar baan ka sheege waxaan kugu asteeya allah ku dhameeyey
sidii oogta waa beri aylaysiya dulunko
sidii ubaxa beeraha udoonkii adduunkay sidii oogta waa beri aylaysiya dulunko
sidii ubaxa beeraha udoonkii adduunkay wixii uur naka gubay wixii uur naka gubay afka lagama dhowre
ruuxii ibtila qaba ruuxii ibtila qaba lama aamusiye
ammaantaada aynayo ayar baan ka sheegay maxaan kugu idhahdaa walaa kuldambeeye ammaantaada inayay yar baan ka sheege maxaan kugu asteeya allah ku dhameeye
maxaan kugu idhahdaa allaa kuldambeeye ammaantaada inayay yar baan ka sheege waxaan kugu asteeya allah ku dhameeye
aniga iskeeniyeen awgaskiya dulunko
inagay saroosiye hayaankii adduunkay aniga iskeeniyeen awgaskiya dulunko
inagays aroosiye hayaankii adduunkay
arraween lay bixi arraween lay bixi ana
odaybi qaygu sheeg odaybi qaygu sheeg amba kuma ilaawine
alale waxba ka dhaxay horta xamdaayi dee horta baalkii de miisiga ahaa galabta halkaa kuma kala maqnayn waan xisaabinayda maniga qalinka waraaqadda hayay waxaa ku jiray fis armone waxaa ku jiray orchester waxaa ku jiray bonge waxaa ku jiray saxophon waxaa ku jiray bays durbaan kitaarka codka laba arab le war dee wax ka maqnaa qalab waa u dhamaystiran nasiibka maala lahayd ee waqtigaas kala qaadayay imaanay suurto gelina inaan joogo meeshaa fadhiyo laakiin xaqiiqiyan laba carablaan intaan qabsado waan ku xarakayn lahaa
waa tahay heeska saddexdan manay waa xaggayga dhegeystayaashu dabcan waxay barnaamijka noogala qaybgeli karaan haddii allah wadda sir la ogolaado telefoon lambaradii kala ah siddeetan iyo lix toban toban iyo kow ilaa iyo toban toban iyo lix farsamaduna waa qays cali shir xamda iyo cabdisalaam baa barnaamijka idin wadaa goormaad kugu dambeysay mase maqasheen igu taranyay caashiqu ها وحبا ما شفيال نبا ما شك شغنية هذه وفنان طبعا ما أصوى فنان كله لكن مقع هان لقيستياش وما فلين مقلين سيوانا إبراهيم داق سماعيل بالإيرا فنانك طبعا أريد أنا وعبدي إذا سوقيان كوينا كوبية تدوات كويس كان لغبت هواتا تبل واي حمتا بالمعاود رقيسنا أنا وعيارنا
markitimaha loo dabay ilaa toban jirkeedii arti igu tallaalaytaabaqaadiyo markitimaha loo dabay ilaa toban jirkeedii arti igu tallaalay tawsiyo xanuunkeeda kaa tallaabsan waaye tawsiyo xanuunkeeda kaa tallaabsan waaye igu taranye caashaqu tawsiyo xanuunkeeda kaa tallaabsan waaye tawsiyo xanuunkeeda kaa tallaabsan waaye igu taranye caashaqu siduu iitumaatiyey sawnigaa la taag daran siduu iitumaatiyey sawnigaa la taag daran dadiyo sawnigaa la taag daran siduu iitumaatiyey sawnigaa la taag daran siduu iitumaatiyey sawnigaa la taag daran dadiyo sawnigaa la taag daran inkastoonta waa wicay soo gaday ma gudanine inkastoonta waa wicay soo gaday ma gudanine hadba waxaan la taahaa inkastoonta waa wicay soo gaday ma gudanine inkastoonta waa wicay soo gaday ma gudanine hadba waxaan la taahaa sidii adhiirtigaad cunay u tabashadeede sidii adhiirtigaad cunay u tabashadeede dadyo waa tabashadeedii sidii adhiirtigaad cunay tabashadeede sidii adhiirtigaad cunay tabashadeede dadyo waa tabashadeedii tab kastabau sheego kaan midaan ahayn dumar tab kastaba u sheego kaan midaan ahayn dumar iyadaa ka taagane tab kastabau sheego kaan midaan ahayn dumar tab kastaba u sheego kaan midaan ahayn dumar iyadaa ka taagane وستعاب خساري تاريخ النقوتي وستعاب خساري تاريخ النقوتي ددي تاريخ النقوتي وستعاب خساري تاريخ النقوتي وستعاب خساري تاريخ النقوتي ددي تاريخ النقوتي sidiigeenya tawlo taxtaa xaajka galabtii eensahaa tacdaartale taalka taalka khaylka lagu wadhay ama gorayga diigto dultigaad la joogo deganida tallaabada hadbaa tii caddegaya tilmaanteedad mooda ama gorayga diigto dultigaad la joogo deganida tallaabada hadbaa tii caddegaya tilmaanteedad mooda وستعاب خساري تاريخ النقوتي وستعاب خساري تاريخ النقوتي دادي تاريخ النقوتي وستعاب خساري تاريخ النقوتي وتتعب خساري تاريخ النقوتي دادي وتاريخ النقوتي
afkaaga malab yacni wala isugu geey ibraahim deeq ismaaciil buu ahaa hee iska igu taranaya caasha daal amalaha waa sidoo kale damlaha kun iyo sagaal boqol iyo saddex iyo siddeetankii jacaylkii hayay Haa.
xamday ayaa weli haya aad iyo aad balse heesta kun Waa- sagaal boqol toddobaatankii koodii ayaa ahayd Een, weli suugaantii baanu idin haynaayoo damlahana xaggaas soo aadaya xamdi ayaan ku Aad.
celinaya xamdi haye maxaad mar haysaa haddaad kaalintiiniiba qaadateen Mhm.
adiga iyo keys dhankee waxaa aadayaa dumarka hibe maxamed hudoon cabduqaadir xeersi siyaad yam yam ayaa erayada iska lahaa heestana waa hadmaa gacaliye soo noqon alla ilaa galabta fariin badirta xamdi balahde waad u yeertayba aad iyo Hay, hay, hay.
sanadkana waa kun sagaal boqol toddobaatan iyo Iyo.
labadii ka bogasho wacan jeexiyo gelgelima oo geedihii baxay faraqii iskaadhayo cidinaanay kala garan gomoshahiyo ciidka oo geedihii baxay faraqii iskaadhayo cidinaanay kala garan gomoshahiyo ciidka waxaan ka dhex goobaha waxaan ka dhex goobaha ceel godan sasaban iyo gebiyada bulaale waxaan ka dhex goobaha waxaan ka dhex goobaha ceel godan sasaban iyo gebiyada bulaale gabaldhaciyo waa beri kaa daba gucleeyo way gaar dhibaatee hadmaad gacalee soo noqon gabaldhaciyo waa beri kaa daba gucleeyo way gaar dhibaatee hadmaad gacalee soo noqon guryasamoo haleelada guban loogu sahan tegay oo yamaruga xashiyo madheer daaqay geeli guryasamoo haleelada guban loogu sahan tegay oo yamaruga xashiyo madheer daaqay geeli oo goosha naxadiyo aranku iskarbinayaanoo cidinaanay kala garan galoofkiyo irmaanka oo goosha naxadiyo aranku iskarbinayaanoo cidinaanay kala garan galoofkiyo irmaanka waxaan ka dhex goobaha waxaan ka dhex goobaha goonyaha nugaaleed gosob iyo madheerle waxaan ka dhex goobaha waxaan ka dhex goobaha goonyaha nugaaleed gosob iyo madheerle gabaldhaciyo waa beri kaa daba gucleeyayo way gaar dhibaatee hadmaad gacalee soo noqon gabaldhaciyo waa beri kaadabagucleeyo way gaar dhibaate hadmaad gacale ee soo noqon marobo aan la garan xilli u da'ay oo helay galbeedo layn dhexe galduur miray guulamarobo aan la garan xilli u da'ay oo helay galbeedo layn dhexe galduur miray oo maraga guudkii gaydhuhu hadheeyayo dhirta gacaladeedii xise gaara leedahay oo maraga guudkii gaydhuhu hadheeyayo dhirta gacaladeedii xise gaara leedahay kaymaha gar loo gubay beelaha u guure waxaan kaa dhex goobaha waxaan kaa dhex goobaha kaymaha gar loo gubay beelaha u guure gabaldhaaciyo waa beri kaa dabagucleeyo way gaar dhibaate hadmaad gacale ee soo noqon gabaldhaaciyo waa beri kaa dabagucleeyo way gaar dhibaate hadmaad gacale ee soo noqon
waa tahay in hadmaad gacale soo noqon heeskaasi aad ku dhegeyso haayo barnaamijka maqshida qaybta ka ahaa dabcan xowlkii xamda cabdilaahi xuseen xigta barnaamijka ah ayuu ahaa waxay inooga dhiman labaatan daqiiqadood waqtigii barnaamijka aynu soo gabagabaynayna se yeeshee dhowrka hesada inoo dhimanayaan midda imkaan soo qabanaya waxa ay tahay lix iyo lixdanka hees loo qabto uu qaado allah naxariistee fanaanka weyne xasan deriyo faaraax heeskaasi kollay aramidayda ayaa la yidhaahaa maqlaboon
axdiga dumar baana adkayne anigu waan ilaalinaye aroorba siday ku toosan ayuunbay ugu ahaataa axdiga dumar baana adkayne anigu waan ilaalinaye aroorba siday ku toosan ayuunbay ugu ahaataa ifka intaan ku noolay kollay loobi maaye ifka intaan ku noolay kollay loobi maaye wadnahay ololayo ka adkaysana maaye wadnahay ololayo ka adkaysana maaye ilaahay arrinkiisa oo diina oomin karayno ardayda waa idoonta sidii ubax geed ku yaaliyo aroor waa soo iftiima ayaa egmadeeda ruuxa indhaha nuur uga siyaada sidii ubax geed ku yaaliyo aroor waa soo iftiima ayaa egmadeeda ruuxa indhaha nuur uga siyaada caroortii antoosaba had baan ugu ducaysta caroortii antoosaba had baan ugu ducaysta allahay iska daaye ammaantay u qaadanta allahay iska daaye ammaantay u qaadanta ilaahay arrinkiisa ilaa oo inharay midayda waa idoonta asqoobayo aamuslido allayleh waan ku eede abaal baa laysteraaye wanaaggeennii ilowde asqoobayo aamuslido allayleh waan ku eede balbalastaraye wanaaggeena kulowde ifka nafsaadeego wuu yaari doonaa ifka nafsaadeego wuu yaari doonaa waayaan daraanti welitaana arkaan ayaan daraanti welitaanaa
ilaahay arrinkiisa ina qooli karay aramidayda oo ah idoonta
midayda jannadii iyo raxmaan lahasiye xasan diiriye faarax ayaa heeskaasi nuuqaday weysaha runtii aadka ufaca weyn xamda gunaanadkii barnaamijkeenu isla soo ayaanu soo gaarnay dabcan marka maxaad inoo haysaa dadweynahan kusoo hotinayna waxaan jeclaan lahaa cabdi tahliil warsame heestiisii xoodaamo miraalahana waxaa weeye ismaaciil axmed sanadkana waa kun sagaal boqol toddobaatani koodii heestaasaan jeclaan lahaa inaan dhegeystayaasha barnaamijka imaqshiiyo midadaale ee ninety ama sagaashan megahertis naga dhegeysanay
waayahay waa runtii qays baa farsamada noo joogay dabcan jimcahan soo socda u wada timinayay xamdi cabdillaahi xuseen iyo cabdisalaan daacad intaa jimcaha soo socdaanu dib marka le hawada kulmi doona kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
ama xalin fadhiyaayo la xanaani jiraayo saduntay feedha lagu xardhoo sida faras xullaalo aan xaalu farago nugaal xayska daaqo maru dabaar ku xudmo ama xalin fadhiyaayo la xanaani jirayo soduntayo feedha garogu xardhoo xuub dhacsadaayo sayntu dhulka xaabto oo xuub dhacsadaayo sayntu dhulka xaabto oo aan xajiiniyo oo aan xajiiniyo weli mudan xasiibuur u xariirti shaalkiyo akaamihii la sudhaayo buure loo xambaaro xuubta boodada xawaarada la yaabo wuxuufta boodada xawaarada la yaabo un orodka xiiqayn qaar baa xaraame wuxuufta boodada xawaarada la yaabo wuxuufta boodada xawaarada la yaabo un orodka xiiqayn qaar baa xaraame marka aan xagaagiyo xubnahaaga eegaba xubnahaaga eegaba isoodaye xadantoodaye isoodaye xadantoodaya xugaantee sida xiita geelo xilligii gugi intaaye xergeen odayaaye ka fuuqshe ama wiilan xoogli inta ay xabaadheen xidharkii hagoogani daryowga oodeen sida xiita geelo xilligii gugi intaay xergeen odayaay ka fuuqshee